wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland iyo mas-uuliyiin kala duwan ayaa waxay kormeer shaqo ay ku tageen deegaanada yuuntuy iyo qaamqaam ee waqooyiga magaalada kismaayo kormeerka ayaa waxaa mas-uuliyiinta ay u kurgalayeen sida ay u socdaan mashaariicda kala duwan ee laga wado deegaanada yuuntuy iyo qaamqaam ee waqooyiga magaalada kismaayo madaxa xasilinta ee wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland cabdiwaaxid xaaji cabdulaahi ayaa waxuu ka warbixiyey kormeerka ay ku tageen deegaanada yuuntuy iyo qaamqaam ee waqooyiga magaalada kismaayo deegaankan qaamqaam oo hadda aan joogno hoolkan wuxuu ka mid ahaa dadaaladii xasilinta oo wasaaradda arrimaha gudaha aan wadnay dadaal fiican iyo juhdi fiican ayuu contractorka geliyey runtii qaabka u socdana qaab hadda u wanaagsan oo annaga aan ku qanacsaneen ayuu ahaa hoolkan waxaa weeyaan in shirarka geedaha hoostooda ay ku geli jirtay kala duwan ay fikradahooda iyo oraahdooda ay meeshan maaragtay kusoo bandhigtaan oo ku shiraan xarun oo maaragtay waxay noqon kartaa runtii cilmiga iyo wadaadada ay ku fidiyaan diinta siyaabo badan ayaa loo isticmaali karaa marka hool xadidan ma ahayn hool wuxuu ahaa multibabos oo macno badan ayuu ahaa runtii waan ku xunnahay hadda wuu hakad yar baa galay oo guud ahaan ku imaaday dalka mashruucyadii ay taageeraysay hay-adda u s aid waxaan rajaynaynaa ahmiyaddaas inay maaragtay hay-adda ay siiso